asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowo xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha maanta xalqaddeennan waxaynu kaga hadli doonnaa laba tallaabo oo aad qaadi kartid si aad naftaada ula yeelatid xidhiidh fayow badanka marka laga hadlayo caafimaad qabka guud ee qofka waxaa la eegaa laba qaybood cunidda uu qofku cunayo cunno dheeli tiran iyo qofku inuu la yimaado jimicsi si uu jidhkiisa iyo maskaxdiisaba u daryeelo sidaasi la mida waxaa la ogaaday in qofku xidhi qofka xidhiidh fayow naftiisa la leh in lagu tiriyo waxyaabaha ka saacida amaba ka caawiya qofku inuu gaadho go'aamo weliba go'aamo naftiisa caafimaadkiisa maskaxeed iyo jidheedba u fiican inta haddaan ka gudbo waxaan rabaa inaan in yaroo kooban dul istaago tiirarka xidhiidhada noloshu ku dhisan yihiin xidhiidhadu horta way kala duwan yihiin sidii aynu soo sheegnay tiirarka ay ku dhisan yihiinna way kala duwan yihiin laakiin waxaa jira tiirar ay xidhiidhada oo dhan ka siman yihiin tiirarka mid ka mida waa tiirka kalsoonida loo yaqaano xidhiidhada kale marka la joogo ee labada qof u dhexeeya kalsoonidu waa inay noqoto mid labada dhinacba ka jirta si uu xidhiidhkaasi u noqdo xidhiidh fayow marka la joogo xidhiidhka uu qofku naftiisa la leeyahay kalsoonida iyada lafteedu kama maqna waxaan rabaa inaan dhowr dhowr ilbiriqsi ku siiyo oo aad ka fikirtid amaba eegtid waa maxay waxa ugu horreeya ee maskaxdaada ku soo dhacay markaad su'aashan maqashid su'aashu waxay u dhigan tahay sida tan naftaada ma ku qabtaa kalsooni buuxda waxaa laga yaabaa qofku markuu su'aashaa maqlo in uu dib uu eego ama uu dib u xasuusto wakhtiyo kala duwan noloshiisa oo uu soo maray oo uu go'aamo gaadhay isagoo naftiisa ku kalsoon go'aamadaa uu kala kulmay marna wax fiican uu kala kulmay marna waxaan fiicnayn uu kala kulmay amaba dhib laakiin kalsoonida uu qofku naftiisa ku qabaa maaha mid ku xidhan go'aamaduu gaadho iyo risalkuu ka helo haddaad tahay qof markii aan su'aashaa weydiiyey ku jawaabay haa naftayda waan ku kalsoonahay oo si buuxdaan ugu kalsoonahay weliba amaba se haddaad tahay qof aan hubin inta uu naftiisa ku kalsoon yahay waxaa jira meel aad ka bilaabi kartid si aad kalsoonida aad naftaada aad ku qabtid aad kor ugu qaadi lahayd iyadoo taasi tahay wax aad samayn karto si aad naftaada ula yeelatid xidhiidh fayow inta aanan gudagelin tallaabada aad qaadi karto amaba halka aad ka bilaabi karto si aad kalsoonida nafta naftaada aad ku qabtid aad kor u qaadid waxaan rabaa inaan in yar yar fasiro amaba aan ku fahansiiyo in xidhiidhka aad naftaada la yeelanayso amaba xidhiidhkan aad dhisaysid in uu yahay mid wakhti qaadanaya kalsoonida aan kuu sheegayo lafteeda iyo inaad naftaada ku kalsoon tahay waa mid wakhti qaadan doonta laakiin tallaabooyinka aad qaadayso marka laysku daro waxay gaadhi doonaan heer marka dambe ee aad go'aan qaadanayso amaba nolosha aad soo waajahdo maraaxisha qaar in aad go'aan qaadatid adigoo kalsooni ku qaba naftaada adigoon ku xidhayn kalsoonida aad naftaada ku qabtid outcomeka soo baxaya amaba waxa risalka hadhow kuu soo baxaya go'aankaa dabadii nolosha haddaad u fiirsatid badanka wax kastoo aynu qabanno risal baynu ka helnaa oo wax outcome baa jira soo baxa badanka outcomekaasi hadduu yahay wax la taaban karo waa waxyaabaha inugu dhiirigeliya inaynu wixii sii wadno laakiin markuu yahay wax aan la taaban karin waxaa laga yaabaa qofku inuu ka caajiso marka xidhiidhka uu qofku naftiisa la leeyahay waxay ka mid tahay waxyaabaha marka hore oo dhan aan ahayn wax aan la taaban karin amaba wax taanjabala inta horeo dhan xidhiidhka uu qofku dhisayaa amaba kalsoonida uu qofku tallaabooyinka qofku uu qaadayo si uu naftiisa kalsoonidiisa amaba uu naftiisa xidhiidh wanaagsan ula yeesho waxay noqonaysaa uun waxuu qofku isagu keligii dareemi karo waxaa laga yaabaa inta horeo dhan in kalsoonida aad dhisaysaa aanay saamayn toosa la yeelan nolol maalmeedkaaga amaba go'aamadaad gaadhaysid waxaa laga yaabaa inaad go'aamada gaadhid adigoon weli naftaadii ku kalsoonayn markaa marnaba ha isku xidhin tallaabooyinkaad qaadayso inaad markiiba risal heshid ama markiiba aad aragtid outcome ka soo baxa tan waxaan uga jeedaa in inta hore markaanaad isku dayaysid in aad naftaada xidhiir fiican la yeelatid amaba aad qaadaysid tallaabooyinka qaar inay tahay afcaasha aad la imanaysid mid adiga uun kugu kooban inayna noqon doonin mid markiiba noloshaada wax ka beddesha laakiin waxaa dhacda in marka hore oo dhan isbeddelka aad samaynayso aad dareen ahaan ku dareentid adigu in aad gudahaaga ka dareentid ood aragtid sida afcaashan aad la imanayso amaba ficilkan aad la imanayso si aad naftaada xidhiidh ula dhistid amaba xidhiidh fiican ula yeelatid ay gudahaaga dareen ahaan kuu beddelayso tusaale ahaan haddaad tahay qof marka uu go'aan gaadhayo ama waxyaabaha qaar uu uu rabo inuu sameeyo ka fikira dadka kale siday u arkayaan amaba waxay odhan doonaan wax dhici karta inay taasi kaa hor istaagto inaad waxyaabaha qaar samaysid ama waxyaabaha qaar ku dhiiratid inaad samaysid laakiin markaad bilowdid inaad naftaada xidhiidh la yeelatid isbeddelka dhacayaa waxa weeyaan waxa laga yaabaa weli baqdintii inay jirto oo aad ka fikiraysid talow hebel amaba hiblaaye maxay odhan doontaa amaba sidee baa lay arki doonaa oo dadka kale ii arki doonaan laakiin waxaa laga yaabaa kalsoonida aad bilgaraynaysid eed maalinba maalinba tallaabo qaadaysid in ay kuu saamaxdo hadhow in aad dhiiranaantii aad rabtay inaad hesho oo aad dareento in iyadoo cabsidaasi jirto hababa yaraatabee in aad ficil qaadi kartid inaad dooran kartid wixii aad adigu isleedahay way kuu fiican yihiin laakiin inta horoo dhan ay noqoto uun in aad adigii wixii kugu koobnaadaan oo dareemada togan ee wanaagsan ee laga dhaxlo markuu qofku naftiisa xidhiidh uula dhisayo fiican oo fayow inaad dareemadaasi adiguun aad dareentid marka waxaa rabaa in aad marka aad ka fikirayso xidhiidhka aad dhisaysid ee aad naftaada rabtid inaad la yeelatid inaana inayna noqon mid aad markiiba rabtid inaad risal fiican ku heshid mid markiiba ah inay ku beddasho oo kaa dhigto qof aanad markii hore ahayn dhaqamada iyo dabeecadaha aad leedahay maanta maaha wax aad ku soo dhalatay waa wax in badan soo socday waa wax in badan aad ku celcelisay wakhtiyo kala duwan waa waxaad baratay sidaasi la mida markaad doonaysid inaad xidhiidh naftaada xidhiidh fayow aad inaad naftaada la yeelatid iyada lafteedu waxay kaaga baahan tahay in aad dhaqamada qaar amaba dabeecadaha qaar amaba practiceska qaar aad joogtaysid si dabeecadaha cusub ee wanaagsanee doonaysa inaad naftaada ula yeelatid ay u dhismaan haddaba waa maxay tallaabada u horraysa ee uu qofku qaadi karo tallaabada koowaad ee uu qofku qaadi karo si uu naftiisa amaba kalsoonida uu naftiisa ku qabo uu kor ugu qaadi lahaa waxa weeyaan qofku inuu bilaabo inuu naftiisa u qaado ballamo ballamadaasna uu ka soo baxo kalsoonidu waxay ku dhisan tahay qofku wuxuu idhaahdo inuu ka soo baxo haddaad macan u fiirsato xidhiidhada kale qofku markuu ballan qaado diin ahaanna iyo dhaqan ahaanna oo waxyaabaha aynu aadka yacni muhiimadda u saarno haddaynu soomaali nahay in maanta qofku hadduu qof ballan uu u qaado ay tahay ballantaasi inuu kasoo ka soo baxo soomaali ahaanna waxaynu ku mahmaahnaa ballan darro waa diin darro marka in uu qofku naftiisa ballan uu qaado oo ballantaa uu qaaday ka soo baxo oo waxyaabaha xoojiya amaba horumariya amaba kor u qaada kalsoonida uu qofku naftiisa uu ku qabo waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid ballamo nooceeyaan naftayda u qaadi karaa amaba ballamahaasi waa qaar nooc ma ah haddaad u fiirsato maalinkii subaxii ilaa habeenkii waxyaabahaynu samayno way yar tahay intaynu samayno ee ah waxaynu inagu doonayno badanka waxaa badan waxyaabaha aynu ku qasbannahay inaynu samayno ee ku xidhan nolosheenna haddaad arday tahay iskuul baad tagtaa soo nidaamka amaba sistamka iskuulkaas ayaad raacdaa haddaad tahay qof shaqeeya amaba qof ganacsada ah waxaad raacaysaa nidaamkaa kuu yaalla ee shaqada la xidhiidha haddaad tahay waalid waxaad og tahay inay mas-uuliyad kaa saaran tahay ubadkaaga iyo faamligaaga oo waxaad la imanaysaa afcaashii amaba ficiladii aad ay tahay inaad la timaado si noloshaasi amaba nolosha faamligaaga amaba noloshaadu ay ku tiirsan yihiin laakiin ballamahan aan ka sheekaynayo ee aad naftaada u qaadaysaa amaba naftaada aad u ballan qaadaysaa wax weeyaan waxyaabo ay tahay inaad adigu doorato maadaamaad doonayso inaad naftaada xidhiidh la yeelatid qaabka aad xidhiidh ula yeelan kartaa waa in aad adigu isku kalsoonaan kartid haddaad maanta aragtid qof cid kaste uu ballan uu qaado ballantaa ka soo baxaya automatically waxaa laga yaabaa inaad qofka aamintid sidaasi laeg ayaa la doonayaa qofku inuu isagu noqdo amaba inuu qofku naftiisa uu u arko inuu yahay cid uu aamini karo marka waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid waa maxay tallaabooyinka amaba waa maxay waxyaabaha aan naftayda u qaadi karaa aan u ballan qaadi karaa ee aan ka soo bixi karaa si maalinla ah lama doonayo inaad naftaada ku bilowdid inaad u ballan qaadid waxyaabo aad u waaweyn waayo marka horeba caadooyinka wanaagsan marka la doonayo in la dhiso amaba habitska in la dhiso waxaa muhiima inaad ogaatid haddaad meel sare ka bilowdid amaba ha level sare haddaad ka bilowdid amaba wax culus aad isku qaadid in laga yaabo caadadaas amaba caadooyinkaas inaanad joogtayn karin markaa si aad u joogtaysid habitkan cusub ee ah ee aad kalsoonida naftaada aad kor ugu qaadayso waa inaad meel soko ka bilowdid marka laga hadlayo xidhiirka uu qofku naftiisa la leeyahay qaybaha ugu muhiimsan waxaa ka mida in uu qofku fahmi karo emotionskiisa dareemadiisa uu ilaahay ku abuuray iyo siday u saameeyaan nolol maalmeedkiisa dhaqamadiisa iyo go'aamadiisaba marka qaabka aan rabo inaan u soo gudbiyo adigoo kalsoonidii aad naftaada ku qabtay raba inaad horumarisid waxaan rabaa in aad maalin kaste naftaada u ballanqaadid inaad samaynaysid hal ficil oo kaa caawinaya sidaad naftaada iyo emotionskaaga wax uga baran lahayd sidaad wax uga baran lahayd waa maxay waxyaabaha kugu keena inaad dareento dareemo culus amaba xanuun leh waa maxay waxyaabaha kugu keena inaad dareento dareemo togan oo fiican markaas taasi waxay kuu saamaxaysaa laba wax adigoo baranaya amaba horumarinaya fahanka dareemadaada ayaad waxaad samaynaysaa waxaad dhisaysaa tiirkii ugu muhiimsanaa xidhiidhada weliba markanaynu joogno xidhiidhka aad naftaada la leedahay tiirka kalsoonida weliba kalsoonida aad naftaada ku qabtid waxaad si maalinla ah xidhiidhka aad naftaada la leedahay u gelinaysaa wakhti dadaal tamar waxaanad la imanaysaa joogtayn si kalsoonida aad naftaada aad ku qabtaa aad kor aad kor ugu qaadid una horumarisid inta aad ka garanaysid emotionskaaga dareemadaada iyo saameyntay kugu leeyihiin waxaan rabaa ballantaa aan rabo inaad naftaada u qaadid si maalinla ah una joogtaysid inay noqoto mid aan kaa qaadan wakhti badan waayo habitka cusub ee la rabo in la joogteeyo waxaa muhiima in meesha u hoosaysa aad ka bilowdid waxaana muhiima in aad wakhti kooban aad siisid habitkaas marka waxaan rabaa in aan idinla wadaago dariiqadii koowaad ee aad ballanqaadkaas aan aan ka soo hadallay aad u fulin lahayd iyo waxay tahay waa qaab neefsasho loo yaqaano deep breathing waa qaab neefsasho qoto dheer oo uu qofku wakhti aad u kooban uu samaynayo way ka duwan tahay qaab neefsashadeenna caadiga ah ee joogtada ah qaab neefsashadan deep breathingka loo yaqaano amaba qaab neefsashada qotada dheer waxaa loogu talagalay qofku inuu maalinkii hal mar amaba laba jeer sameeyo weliba waa marka uu qofku ku cusub yahay waayo maxaynu nidhi wax kasta oo kugu cusub waxaa muhiima in aad yaraysid amaba aad yaraysatid wakhtiga kaa gelaysa amaba inta jeereed rabtid inaad samaysid waxaan rabaa inaan si kooban u dulmaro qaabka aad u samayn lahayd qaab neefsashadan waxaa jirta qaab neefsasho kala duwan oo qoto dheer laakiin taan rabo inaan maanta idin idinla wadaago waxaan rabaa stebska amaba tallaabooyinka aad qaadaysid inaan mid mid u dul istaago si aad adiguna u baratid ood hadhow u garan kartid si aad keligaa u samayn kartid insha allah tallaabada koowaad amaba stebka koowaad waxa weeyaan inuu qofku fadhiisto amaba uu jiifo waayo waxaa jirta qofka marka uu ku cusub yahay in uu qaab neefsashadan sameeyo amaba uu practice gareeyo waxaa jirta percentage aad u xadidan oo mararka qaar dadka ku keenta qaab neefsashadani ay qofka ku keento inuu dawakhaad sameeyo laakiin waa percentage aad u hooseeya markaasi uu qofka aan wax dhibi u soo gaadhin waxa fiican qofku isagoo fadhiya ama isagoo jiifa inuu sameeyo waxaa muhiima qofka in dhabarkiisa uu toos ahaado uu toosnaado inuu qofku lugaha dhulka ku hayo in labadiisa jilib ay isku siman yihiin badanka qofka marka uu hawl ku jiro amaba marka uu stress garaysan yahay amaba uu warwarsan yahay amaba uu dareemayo dareemada culus waxaa dhacda in muruqyada jidhkiisa oo dhan isgalaan markaas sababtaas awgeed ayaa loo rabaa qofku in uu ka fikiro sida uu u fadhiyo amaba habka uu u fadhiya ay tahay inay noqoto hab toosan badanka stresska amaba warwarka amaba culayska meelaha ugu badan ee jidhkeenna laga dareemo waa garbaha waxaa muhiima qofku intuuna deep breathingka amaba qaab neefsashada qotada dheer intuuna bilaabin inuu garab garbihiisa dhaqdhaqaajiyo si uu u ogaado amaba hadday garbahaasi ay yihiin muruqyada garbuhu hadday yihiin qaar iskalay oo kale ay u kala bixi karaan waayo waxaa la doonayaa hawada aad qaadanaysaa in muruqyada jidhka oo dhan qofka ay kala furfurto amaba ay dabciso taa marka laga imaado waxaa muhiima qofku in gacantiisa bidix uu dul saaro calooshiisa sababta uu loo rabo qofku in uu gacantiisa bidix caloosha u dul saaro waxa weeyaan si qofka attentionkiisa oo dhan amaba qofku in uu la socdo dhaqdhaqaaqa muruqyada calooshiisu ay samaynayaan intaa uu samaynayo uu qaadanayo hawada qotada dheer waayo markuu qofku hawada qaato waxaad dhici doontaa in aad dareentid in, in caloosha qofku amaba muruqyada calooshu ay soo kala baxayaan oo gacantaada caloosha dul saarani ay dareemayso kala baxa uu muruqyadu samaynayaan markuu qofku hawadaa soo celinayana in uu dareemo in uu jidhkii hawadiis ka soo saarayo oo muruqyadii dib u noqonayaan intaa uu qofku hawada qaadanayo waxaa la rabaa fookaskiisa amaba attenshonkiisoo dhani in uu geeyo dhaqaaqa muruqyada calooshiisa ee marna soo kala baxaya marna dib u noqonaya qofku markuu hawada qaadanayo wuxuu ka qaadanayaa sanka usually amaba markay normalka tahay hawada aynu qaadanayno waxba ma gelino effort ma gelino laakiin waxaa la doonayaa maadaamoo la rabo hawo ka badan hawadii marka hore uu qofku qaadanayay inuu qaato inuu qofku uu effort geliyo amaba uu dadaal geliyo in jidhka uu hawo geliyo so markaa hawada wuu jiidayaa isagoo sanka ka neefsanaya hawada laakiin hadhow markuu soo celinayo hawada wuxuu ka soo celinayaa afka si tartiiba markaas qofku markuu hawada qaato ee uu soo celiyo haddana qaato ee uu soo celiyo waa laba jeer haddana qaato ee uu soo celiyo waa saddex jeer buu qofkaasi ay ka dhigan tahay inuu deep breathing uu sameeyey amaba uu deep breaths uu qaatay hawo qoto dheer oo ka duwan hawadii markii hore uu qaadanayay intaas markuu qofku sameeyo jidh ahaan iyo maskax ahaanba qofku wuxuu dareemaa isbeddel waayo markii hore maskaxdiisa waxaa jirtay intaas oo wax oo kala duwan uu qofku ka fikirayay amaba ku furnaa oo la xidhiidhay nolol maalmeedkiisa amaba howla haysta amaba markaa ku taagan marka imika waxa weeyaan maadaamood garan kartid qaab neefsashadaa sida loo neefsado maadaamood garan kartid inta jeeray tahay inaad samays inaad samaysid oo anigii nidhi saddex jeer unbaad samaynaysaa hawaad qaadanaysaa waad soo celinaysaa waa hal mar haddana waad samaynaysaa waa laba mar saddex jeer unbaad samaynaysaa qaab neefsashadan oo isku xigta oo mar kaliya ah markaa maalinka dhan mar kaliya waad samayn kartaa laba jeerna waad samayn kartaa oo kala durugsan laakiin maaha qaab neefsasho aad u neefsan kartid mar kaste oo maaha qaab neefsasho uu ilaahay inoogu talagalay inaynu mar kasta u neefsanno marka waxaa laga yaba inaad isweydiinaysid goormaa fiican inaan sameeyo qaab neefsashadan badanka dadka aan tababaro amaba clientskayga waxaan kula taliyaa inay qaab neefsashadan sameeyaan subaxa marka u horraysay soo toosaan amaba wakhtiga maalinka dhexdiisa ah ee qofku howlo badan uu ku dhex jiro amaba qofku markuu sii seexanayo laakiin waxaa kala duwan nolol maalmeedka dadka ayaa kala duwan waxaa kala duwan shaqooyinkay qabanayaan marka waxaa dhici karta inaad tahay qof howl badan qabta maalinka dhexdiisa marka qofkaas waxaa muhiima in xilligaa uu hawshaa ku dhex jiro in uu wakhti uu isagu naftiisa uu siiyo uu bractice gareeyo amaba uu sameeyo qaab neefsashadan waayo qaab neefsashadani waxay wax ka beddelaysaa enerjigaaga amaba tamartaad jidh ahaan dareemaysid waxay wax ka beddelaysaa qaabkaad u fikiraysid waxay ku siinaysaa maskaxdaada amaba waxay siinaysaa jidhkaaga awoodda aad wixii hawsha aad ku dhex jirtay aad ku sii wadi kari lahayd waxaa jira dadka qaar subaxii xilliga hore warwar badan dareema oo anxiety leh dadkaasoo kale waxay samayn karaan subaxii xilliga hore markay soo toosaan ay deep breathing ka samayn karaan sidaasi lamida waxaa jira dadka qaar habeenkii markay seexanayaan in badan ka fikira maalinkii maalinkii shaqaday qabteen howlihii ay ka soo baxeen ay fuliyeen waxyaabihii u shaqayn waayey oo isliibkooda amaba hurdadooda wax badan ay saamayso fikirkaasi uu saameeyo marka dadkaasoo kale waxay samayn karaan deep breathingka habeenkii marka ay moobiladooda amaba shaqadoo dhan ay qabanayaan joojiyaan ee ay seexanayaan ayuu qofku deep breathingka samayn karaa laakiin waxaa laga yaabaa inuu qofku uu maalmaha hore ee uu ku cusub yahay ay ku adkaato joogtaynta habitkan amaba inuu deep breathingka practice gareeyo laakiin waxaa kaa caawin kara joogtaynta waxa weeyaan in moobilkaaga aad ku buuxsatid adigoo wakhti dooranaya adag- adigaa kala garanaya nolol ah, maalmahaagu siday u kala duwan yihiin adigaa garanaya nolol maalmeedkaaga wakhtiyada aad aad firaaqada haysid wakhtiyaraad- wakhtiyadaad shaqaynaysid iyo ciddaad tahayba goormo hawluu kugu badan yihiin adigaa su-aalahaasoo dhan intaad naftaada uga uga jawaabtid moobilkaaga ku buuxsan kara amaba ku sadgarayn kara wakhti maalinkii markuu moobilkaagaa siciyo waxa keliya ee ay tahay inaad samayso ay tahay inaad naftaada aad daryeeshid dareen ahaan oo aad deep breathingkaa samaysid amaba ha noqoto in moobilkaaga saacaddaad ku aad ku toosaysid aad ku buuxsatid amaba magac ahaan aad xasuus aad aad ku qoratid da inaad samaysid deep breathingka amaba ha qaab neefsashada ood message ku aad ku sadgaraysid saacaddaada amaba ha noqoto in maalinka dhexdiisa saacaddaasi kuu cido adna saacaddaasi markii soo dhacdo ay tahay in aad waxaad qabanayso intaad joojisid inaad qaab neefsashada dhowrka ilbiriqsi kugu qaadanaysa inaad samaysid tan markaa waxay kaa caawinaysaa inaad tahay qof nolol maalmeedkiisa aanay ka maqnayn wakhti uu naftiisa geliyey maadaama xidhiir kaste oo aynu dad kala leenahay maalin kaste wakhti gelino amaba ha noqoto wakhtiga faamliga aynu gelino amaba ha noqoto wakhtiga dadka aynu la shaqayno amaba dadkaynu u shaqayno aynu gelino amaba ha noqoto asxaabta iyo inaynu wakhti u samayno inaynu isxaab- asxaabtiisa aragno maadaama xidhiir kaste aad wakhti gelisid waxaa muhiima in aad u aragtid wakhtigaa yare aadka u kooban ee dhowrka dhowrka ilbiriqsi ah hadduu ugu bato qaadanayo halka minid inaad u aragtid inay tahay qaab aad kalsoonida aad naftaada ku qabtid aad u horumarin kartid amaba kor ugu qaadi kartid waayo ballantii aad naftaada u qaaday ayaad ka soo baxaysaa ee ahayd in aad maalin kaste naftaada wakhti geliso maanta xalqadeenna xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababare amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd habfikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad ula yeelatid naftaada iyo dadka kaleba xidhiir caafimaad qaba hadday jirto su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagtid waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookga iyo instagramka aan ku leeyahay amaal haybe coaching insha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum